waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali iyadoo inta badan markaasi ay soo laalaabatay marka loo eego gubashada suuqyada markaa waaweyn iyo meelaha kale ee magaalada caasimadda ee muqdisho markaynu ka hadalno arrimahaas oo idil iyo in markaasi baahida dibdimisyada iminka yaalla dalka ay haqabtiri karto gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa idaacadda s b s xarunteeda magaalada muqdisho ay kala kulantay oo ay ka wareysatay agaasimaha guud ee waaxda dibdimiska maamulka gobolka banaadir cabdulaahi maxamed cabdulle sanay sanay kusoo dhawow s b s muqdisho bal waxaa inooga warantaa dareenka marka ay ku leedahay marka loo eego ka agaasi iyo howlaha marka aad haysaan debdemisyada magaalada muqdisho iminka ka howlgala aada mahadsantahay saaxiibka sidaa ogtiinba koley muddo ilaa afar sano laga joogaya hadda aan ku howlanahay magaalada muqdisho inaan dab ka dimino xilligaan asaasnay dabdemiska wuxuu ahaa labada kun iyo labaiyo tobankii december dabaka waxaan leenahay dadka qaar inaysan fahamsanen waxa keenaya laakiin anaga waxaan u dareensanaha xilligaan inuu yahay xilligii dabeylaha oo khatarteeda ay leedahay sidaa ogtihiin dababka hadda dhacay bishaan lasoo dhaafay bishaan suuqyadaba waaweyn bakaare iyo suuq boocli meelo badan ka dhaceen maantana xataa ka dhacay suuqa bakaar dhinaciisa kaleeto meel yiraahdo albaraka oo xoohay balka lagu gadiyay xoohay cawska marka dababkaan arkayno waxawaaye waa wax iska dabiiciya waxyaaba khatarta aan aniga hadda saan u qiyaasna waxu badan yihiin electric shock wax la yidhaahdo ama korontooyinkan ama fiilooyinkan iska qualitigal aan lahayn ayaa keeni karta inay habeen saq dhexe korontada iska qaraxdo ama dab culus lagu soo tuuro marka saa darteed dabkii hadda ugu dambeeyey shalay dhacay bakaare ka dhacay suuqa weyn habeenkii sagaal saac habeennimo markay ahaaday anaga east african time ayaa dabkan ka dhacay magaalada muqdisho suuqa weyn ee bakaaro anagana waxaan kusoo wargeliyay saacad kadib toban saac habeen maan tagnay ilaa iyo wuxuu socday shan saac ilaa iyo lix saac intuu dhexayso kadibna haddana xalay waana lagu soo wargeliyey oo qayb kale oo dheeraada ayaa geesihii ka soo baxday oo jiingadihii iyo alwaaxyadii laisku dumiyey ayaa wuxuu soo bixiyey waxyaaba hoose oo ku qarsoonay waxaan tagnay markay aheeday hal saac habeennimo haddana waxaan ka soo dhammaanay toddoba saac habeennimo marka dabkaasna waa dabkii ugu weynaay saan leen hadda ilaa iyo sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waatan agaasime marka loo eego inkastoo qadar rabaaniya marka ay tahay waxyaabaha markaasi debkan qaraxaya oo korontooyin iyo sidaa sheegtay dabeelo markaas ay keenaan haddana marka loo eego gobolkan banaadir waa gobol markaa baaxad weyn oo degweyn fara badan ka kooban suuqyo waaweyn markaale marka loo eego maamulkiina gobolka banaadir ma isleedihiin waad haysaan marka loo eego agabkii markaasi ka hortegi lahaa mise waxaa isleedihiin waa yaryihiin marka agabka marka u haysaan haddii sidan oo kale markaa deb u kaco horta magaalada muqdisho saa ogtiin todobayo tobanka degmo iyo saddex milyan qiyaasta dadka ku nool iyo qalabka iyo agabka haysano iyo waxooahay ma iskeeni karaan saan qabno oo ay yaryihiin haddana laakiin dabka imaatiinkiisa ama waxa dabka keenayo waxaan leenaha waa wacyigelin la-aan iyo aqoon daro iyo dadka meelaha ganacsiga lahoo dhan aan ka feejignayn waxyaabaha khatarta u keeni kara inuu dabkiciyo sida hadda ogna anaga aan ku hayna recordiska ama waxyaabaha ka qoranay kamid tahay waxaa kamid a meel shaaha lagu gadaayo oo haddana batrol lagu gadaayo oo isdiidan waxyaabahaasaa keeni karo marka dad qashinka gubaayo meel u dhow yihiin batrol lagu gadaayo waxyaaba badanoo waxaa keeni kara korontada oo ahayn koronto quality leh korontooyinka kambaniyada gelinaya oo aan qiyaas lahayn oo xoog usoo deynayo oo baawar ka weyn kusoo deynayo meeshii korontada ku jirtay qaabka fiilooyinka loo gelinayo dadkii horumar ay gaarayaan laakiin horumarkii waxaa rabaa in qualitiga la ilaaliyo oo waxa la gelinayo wax health and safety wax la yiraahdo ama waxaa khatarta keeni karta in laga feejignaado meelaha qaar waxaan ku wacyigelinaa in haamanka yar kale dabka lagu dumiyo ay haystaan dadka ayagoo awooda haddana ma u foojigno mana u diyaarsano marka wacyigelintaasi u baahan yihiin waxyaabaha keeni karo in dabkaas oo yaraado marka anaga baawarta aan leenahay waa shan baawar oo dabdemisa shanta dabdemiska hal mar shan degmo deb kama dhaco shanta ayaan u dirnaa iyo wixii ahayno oo karaankeena booyadda waana xakamaynaa oo dadaalka ugu badan bakaara sidii shalay awgeedeen dabkaas xooggale oo meelo badan suuq dhan gubi lahay ayaan soo yareynay waana ogtiin dhibaatooyinka naga haysta waxaa ka mid a suuqaas hadda shalay markii habeen hore afar toban saac tagnay jid baawar oo galaa la waayo oo qof jidadka u banayn keliya waa jid lagu lugeynayo marsaa darteed dadka xataa uma feejigna ama aqoon uma laha in ay ku talagalaan haddii dab dhaco see loo imaan karaa soo baawarta idkuu soo geli karaa waxay noqotay inaan dib haddana cagafyo u dalabno cagafyada waqti qaataan jidkii la falo sandaqadii iyo duukaaminka yaraa la jijibiyey kadib ay noqotay inaan baa la damiyey marka waxyaabahaasa jiro oo aniga nafteen dhib noogu haya waxaad sheegtay in shan dibdamis markaasi ay ka howlgalaan oo gobolka banaadir iminka aad adigu agaasimaha qaybtan markaa dibdamis ka tahay ay yaalaan ma haysataan shaqaale marka loo eego tababar markaa u haysta qaabkii markaa dibkaasi loo damin lahaa ka hay-adan markaasi dhanka dibdamiska ahaanse ma jirtaa kaalmo markaasi ay ka yeeshay marka loo eego daladaha caalamka ama dowladaha caalamka arrimahan markaa dhanka tababarka iyo sidoo kaleba in la badiyo ama la kordhiyo tirada markaa dibdamisyada iminka gobolka banaadir yaalla saan ognahay tirada hadda haysano dadka tababaran waa dad tiro fiican ah qaarkood weliba labaatan ka mida si special loogu soo tababaray nairobi oo laba sano ay kuna noqdeen loona tababaray sida loo damiyo guryaha iyo ganacsiga iyo meelaha goobaha iyo aeroboorka iyo diyaaradaha intaas ba u tababar yihiin weliba waxaa lagu siiyey shahaadooyin inay ka fiican yihiin wadamada east africa dadka fire departmentiga dibdamiska dadku ugu qatarsan inay yihiin oo nairobi lagu soo siiyey advance training haystaan waa kan ugu sarreeya aqoon darro ma jirto quality xumana ma jirto tayada ayaa iska yar taasna kolley waxaan sugaynaa waqtigeeda wadamo oo international ama caalamka oo hadda suborgaree ma jiraan hay-adaha oo unsuga oo naga caawisay qaybta tababarada laba sano ka hor maayna wax kale ma jiraan qalabka dharka iyo waxyaabahaas oo naga maqan iyo qalabka maasgarada oo oxyginta layskaga difaaco meelaha qiiqa waxaasoo dhan ma haystaan laakiin waxaan isleenaha waa waqtigeedaan sugayna insha allah waatan ugu dambeyntii agaasime kastoo aad ku dadaashaan inaad markaa goobtii gaartaan ma jiraa bal hay-adan markaa dibdamiska gobolka banaadir in arrimo markaasi wacyigelina ka hor inta aanu markaa debka kicin suuqyada markaasi tiimam aad markaa u dirtaan wacyigelin marka aad dadka siisaan si looga hortago in goobahaasi marka aanay debka kicin oo dhibaato marka aanay uga dhalan hadda ma jiraan laakiin wacyigelin oo raadyaasha iyo telefishinan ayaan samayna laakiin waxaan la xiriirnay degmada suuqyada ay ku yaalaan waxaan tagnay dharkenley oo suuq bocla gubtay jidadkii aan ka wacyigelina waa la falay jidad waaweyn aan loo sameeyey ceelashii biyaha in loo sameeyo maadaama biyo la-aan ay jirto dukaamanka inay qaataan haamankeerka ama fire extinguishinka la yidhaahdo oo nin walba qaato waxaasoo dhan waxaan ku bilaabnay suuqa suuq bocle iyo suuqa madiino oo ayaga naftooda dib waaweyn ka dhaceen suuqa bakaarina sidoo kale waa arintaas waa ka wada hadlanay maamulka degmada waxaan rabnaa inaan guddiga ganacsatada ee bakaara la kulanno kadibna aan u sheegno baahidooda iyo dhibaatada weliba aan ka samayno xarun oo debdemisa oo mar walbeetaba meeshaas heegan ku ah iyo shaqaalo loo tababaro iyo biyaha ceelasha oo dhib aan ku qabno in loo sameeyo oon ceelasha biyaha aan ka raadinayno xaruntaynaan usoo aadno ilaa shan kilomitr aysan dhicin oo ceelashaas biyo loo meelahaas eridaas u dhow lagu sameeyo marka taasna waa ku jirnaa insha allah agaasimaha waaxda dibdimiska maamulka gobolka banaadir cabdulaahi maxamed saney oo s b s ugu warmaya xafiiskiisa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali